ku-xigeenka hafayeenka baarlamaanka kenya faarax macalin ayaa cambaariyey hadalkii madaxweynaha soomaaliya uu ku diiday soo gelitaanka ciidamada kenya ee soomaaliya faarax macalin oo waraysi siiyey idaacaddan v o eda ayaa sheegay in kenya oo raacaysa sharciga caalamigii ay xaq u leedahay inay soo gasho gudaha soomaaliya si ay isku difaacdo wariyaheena caashi ibraahim aadan cashicuud ayaa kula xiriirta khadka telefoonka ee nairobi faarax macalin waxayna ugu horreyn weydiisay sida uu arko hadalkii madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed hadalka sheekh shariif mid dan soomaaliyeed ku xisaabtamayo ummadaasi tuu baabacdayna marnaba naxariis aanan ku jirin ayay ka muuqataa waayo meesha waxaa jira waxa weeyaan niman al-shabaab la yidhaahdo oo ummadda soomaaliyeed waxa ay ku qabteen keli lagu tilmaami karaa ee rejiimkii khaymer ruuj la oran jiray oo bolpot wixii uu dadkiisu ku qabtay cambodia keli lama bardhigi karo ayaan dowladda kenya markay gegsan weyday ayay annaga dowladdaanada garatay inaan intaa ka badan la fiirsan karin oo waajib uu naga saaraya in ummadda soomaaliyeedna laga badbaadiya annagana sharkoodii oo maalinba maalin ka dambaysa sii ballaarinaya aan iska badbaadin marka ninka intaasaytow markii lagu howlgalay u arkaya inay faragelin tahay oo dhib ay tahay asagana bila soomaali ay ku ilaalin hayaan ciidamo ajnabi ah dadaal uu samayn hayo sidii soomaaliya sharafteeda ay usoo noqon laheedna annagaan isla wada ognahay inta qeyb uu ka qaatay waxaan u arkayaa ninka asaga inuusan nin marnaba ku xisaabtanin danta soomaaliyeed u yahay waa tahay marka faarax macalin hadalkaaga ma wuxuu u dhacayaa in dowladda kenya ay uga damaq badan tahay soomaalida iyo madaxdeeduba dhibaatada ka taagan soomaaliya way iska caddahay middaa iyada wayna aheyd dowladda kenya oo soomaalida ku nool oo dadkaasitoo la dhiigga sheeganaya markay u bataan boqolkiiba lix mise toddoba boqolkiiba sagaashan iyo doorna ayan maaragtay qabiil soomaali u dhalanin ayaa shacabkeeda iyo dowladdeedaba ka qiiroonayaan ummadda soomaaliya dhibka lagu hayo doonayaan inay xal ay ka gaaraan khatar kastana u gelayaan madaxweynaha soomaaliyana kamana danqanin mar hore sida hadda noo muuqata haddana kama danqanahayn lagamana sugayo inuu ka danqado mar dambe dhowaan markii mas-uuliyiin ka socda dowladda kenya ay gaareen magaalada muqdisho oo ay kulan la qaateen madaxweynaha soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda soomaaliya ka mid ah waxaana soo gaaray oo la sheegay in dowladaha kenya iyo soomaaliya ay iska kaashanayaan sidii loo baacsan lahaa ururka al-shabaab oo dhibaato ku haya gudaha soomaaliya iyo dalka kenya sida aad sheegteenba dhibaatooyin ka geysanaya iskaashigaasi aad ka dhawaajiseen oo madaxweynaha soomaaliyana uu ka dhawaajiyey inay labada dowladood iska kaashanayaan al-shabaab taasi xaggee ka baxda midda isweydiintana waa midda iyada in la weydiye weeyaan war wixii shalay una isku ogeedeen waftigii kenyaanka oo ku imaado wasiiraha ahaa oo adigana inta aan wada ognahay inta jeer oo un garab adduun weynaha iyo afrikaanka oo dhan ba oga baahnaa sifo nimankan looga gaaro oon isla wada ognahay waxa iska bedelay markii aanu intaasi dhowr habe dhowr habeen kasoo wareegta si aynoo sheegay midda ayada lakiin anaga ma ogin waxa iska bedelay laakiin ma moodaa in dowladda kenya ay dhinac martay heshiiskii lagu gaaray villa soomaaliya ahaa iskaashiga haddii iskaashi la yidhi halkaasi ma ku jirtay in dowladda kenya ay u gacan bannaan tahay inay si iskeeda military ahaan uga howlgasho gudaha soomaaliya iyadoo sida ay sheegta baacsanaysa al-shabaab horta markii loo eega sharciga adduunka ee u yaallo international looga u yaallo waddan kasta xaq buu u leeyahay in khatar ku soo aaday oo maaragtay soo soo wajahday in la iska caabiyo khatartii haddayan dhammaanin oo waddan kale ay ku carartayna in khatartii laga daba tagay ilamaa khatartii la iska biiyo marka horta markii loo eego international looga kenya waxay diyaar waay waxay xaq u leedahay dhibaatooyinka shabaab ee waddanka annaga ka samaysay inaan gudaha ugu sii galno ilaa gudaha maaragtay aan aan falalkaa ka samayno oo maaragtay lagu baabiyo oo lagu tirtiro dhibka asaga su-aal kala su-aal kale aan rabaa inaan ku weydiiyo si loo ilaaliyo darisnimo wanaagga labada dowladeed ee soomaaliya iyo kenya isla markaana sida aad sheegtay dhibta idinka soo gaaraysa ururka al-shabaabna ay u hakato maxaa dowladda kenya u diiday inay wada shaqayn la yeelato dowladda soomaaliya oo ay ciidamadeeda ka mid noqdaan kuwa amisom ciidamada amisom shaqooy horta meesha waxa laga hayay waxaa weeyaan xamar ayaa la ilaaliyaa villa soomaali weliba ciidamada maxay ahayd ashweyne ku sharafan yihiin waayahan dambe ayay howlgal sameeyeen oo maaragtay ay meelo badan kadib weliba markay al-shabaab tirahda annagaa ka baxeynaa ay meelo badan sugeen wayna ku ammaanan yihiin siba ciidamada burundi laakiin waxaan kuu sheegahayaa wax kasta oo dhanba priority buu leeyahay priority-ga markii cudur la goon rabo cudurka masalan hadday qaaxa kugu dhacdo qufaca lama daaweeya qaaxadaa la daaweeya waa in antibiotic loo raadiyaa dhibka ugu weyn soomaaliya maanta haysto nin kastoo dhanba wuxuu ka odhanaya sheekh shariif uu ka kow yahay waa al-shabaab al-shabaab nolosheedana waa kismaayo nolosha markii iyada laga gooyo dhibka meelo badan ay ku hayaan way iska baaba'ayaan maxaa dhici usaama bin laden adimay alqaacida ay la shaqaysanayeenna sidii hore maaha kii baan annaga u sheegaynaa oon lahayn muddadana oo dhanba war waxaanana la qabanne kaala ee dhulkiina sugta ugu dambayntii faarax macalin dowladda kenya xoog military bay ku gashay gudaha soomaaliya weeraray ka geysanaysay maalmihii lasoo dhaafay sidee u aragtaa marka iyadoo shacab la difaacayo in shacab kale dushiisa madaafiic lagu garaaco haddii shacab dhib uu gaaro waad noo sheegi doontaan laakiin saan ogsoonahay nidaamka wuxuu ku socdaa in ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeedna la badbaadiyo dalka kenyana la badbaadiyo waa intaa ka baxsan hadday soo baxda waad ii sheegi adogta adiga ilaa haatan shacab lanaayana maan arag shacab la xumeeyey oo si xun loogu takarfarayna maan arag inta dhacday waa intii ay al-shabaab samaysay iyo kooxahaasiito maarta xag jirka kaasi waxa uu ahaa faarax macalin guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka kenya oo u warramaya caashe ibraahim caashe cuud oo washington joogta